hoggaanka howlaha ee ciidamada booliiska jamhuuriyadda somalilan gaashaanla dhexe maxamuud ducaale cali ayaa waxa uu ka warbixiyey faldimeedyada ay ciidamada booliisku ku guulaysteen in ay gacanta kusoo dhigaan cidda ka dambaysay iyo noocyada faldembiyeedyadaasi ay ahaayeen intii lagu guda jiray sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaana hadalladiisii ka mid ahaa dagaalo ay tala soo yimaadeen dhallinyarada kooxa kooxaysiga ah ee xaafadaha magaalada kuwaasoo bulshada kula kaca falalka burcadnimada iyo dhaqanxumo aynaan horo caadowga ugu lahayn oo ah bugsiwadadeedyo waxaanay ciidanka booliisku gacanta ku dhigeen sanadkan saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan ka mid ah dhallinyaradaas waxaa lagu xukumay xukumada kala duwan ee ilaa saddex dano ilaa saddex dano u dhexayso waxa iyana soo kordhay muddooyinkan dambe ka ganacsiga tahyiinta dhallinyarada oo aafo qaran oo khatar inuga ah waxaanay ciidanka booliisku la galeen dagaal waxaana sanadkan gacanta lagu soo dhigay labiyo labaatan ah kuwa iyagu xasaaniidiya ee loo yaqaano aboolayaasha waxaa kababa soo qabtay saddex boqol iyo sideetan dhallinyara ah oo dib loolu soo celinay gacantaanu ka gelinay waalidiintood dhallinyarada dhammaantood ay u dhasheen soomaaliya iyo somalilandba mudane madaxweyne waxa kale oo ciidanka booliisku ka qayb qaataan marka laga eego dhinaca ilaalinta nabadgelyada howlaha dhinaca horumarinta sida dakhli ururinta dibudhiska wadooyinka waxqaba wax soo saarka dhinaca dalagga beeraha iyo mashaariicda wajaale inkasta aanay sanadkan helin roobab ku filan dhulkii aanu ka samayn lahayn mashaariicda wajaale madaxweyne tirada guud ee dembiyada ka dhacay dalka sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka haddaan kuu soo qaado waxaa ka dhacay koob iyo labaatan kun laba boqol siddeed iyo toddobaatan dembi waa inta noo soo gashay buugga loo yaqaano buugga dacwadaha oo biiga maxakamadda waxaanu gudbinay lix kun lix boqol iyo sagaal iyo sagaashan inta la xukumay laba kun laba boqol sideed iyo labaatan sideed iyo konton sideed iyo konton ayaa la xukumay inta laga heshiiyey sagaal kun saddex boqol iyo afar inta beenowday ee noqotay nooca loo yaqaano xaadabuurka saddex boqol saddex kun sideed boqol iyo labiyo soddon inta baadista ku jirta waa kun afar boqol iyo saddex iyo afartan haddii aynu qiyaasno ama aynu isku fadhigno xaaladda sanadkii hore dambiyo dala ka dhacday iyo kuwa sanadka sanadkii labada kun iyo labiyo tobanka waxay ahayd sideed iyo toban kun sagaal boqol sideed iyo sagaal iyo sideetan halka ay sanadka ka noqotay koob iyo labaatan kun laba boqol sideed iyo toddobaatan waxayna dembiyada sanad ka kaceen laba kun laba kun laba boqol iyo sagaal iyo sideetan boqolkiiba labiyo toban waxaana laga yaabaa in dadka intooda badani badani gobolka dembiyada ee ka eegaan dhinaca litiga ah ama nagatifka loo yaqaano balse waxaa kale dembiyada kordhiya bulshada oo badatay iyo tiknolojiyadda casriga ee lagu soo kordhay ama fahamka bulshada ay xagga sharciga ay fahmaan oo ay u soo dacwoodaan oobiyada iyo saldhigyada diriska tilalka dalka ka dhacay haddaa wax kaaga taasaarto sanadkan waxaa dalka ka dhacay madaxweyne saddex iyo toddobaatan bil baa ka dhacay waxaa ku dhintay shan iyo toddobaatan qof waxaa inta gacan kudhiige la qabtay waa sideed iyo lixdan inta inta hadda bilaysku baadi doodaya waa shan mudane madaxweyne haddaynu qiyaasno sanadkii hore iyo sanadkan jireedka fafadhigooda sanadkii laba kun labada kun labiyo tobanka waxay ahayd toddobiyo toddobaatan dil sanadkanna waxay ahayd saddex iyo toddobaatan dil waxay hoos u dhacday afar dil afar oo qiyaastii noqonaysa five point two tirada shirarka baabuurta sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaa ka dhacay laba kun saddex boqol toddobiyo afartan shil baa ka dhacay wadanka inta ku dhimatay waxay noqotay boqol iyo lix iyo afartan inta ku dhaawacantay waxay noqotay kun iyo siddeed boqol iyo shan khasaaraha gaadiidka ee wax ku noqday waxay noqotay kun lix boqol iyo lix khasaaraha xoolaha nool ee ku dhintay waxay noqotay afar boqol sagaal iyo toban khasaaraha dhimashada dadka waxay noqotay laba boqol toddoba iyo labaatan dhismayaashu dhismayaasha dhismayaasha laba boqol iyo toddoba iyo labaatan mudane madaxweyne haddaynu isdheex dhigno sanadkan iyo sanadkii hore waxa ay aada u kacday sanadkan oo noqonaysa laba kun sideed boqol iyo shan iyo toddobaatan sanadkay sanadkii hore ka ahayd laba kun saddex boqol iyo toddoba iyo afartan waxaana kacay eedin beersantay sideed toban boqolkiiba waxa waxaana sababa oonu arrintaas ku soo qaadanay ku hadalka moobilada iyo wadayaasha gaadiidka taxadirdarrada mas-uuliyadda xumada wadayaashu ay leeyihiin baabuurta oo aan baabuurta oo ay ku yar tahay waxa loo yaqaano calaamadaha raaka raaka ama xamuuldhaafka gaadiidka waaweyn haddii amameel madaxweyne soo qaato sanadkan inta carruur la tuuray ama aanu bannaan ka helay waxay noqon waxay noqdeen sanadka shan iyo toban bay noqdeen inta dhibatay waa toddoba inta nooli waa sideed haddii aynu taas isdheex dhignada waxay sanadkii hore ahayd shan iyo toban sanadkana waa shan iyo toban way sirgoosteen tuulada dabsay isdeldelay mudana madaxweyne sideed iyo toban qof bay noqdeen inta dhimatay waa sideed iyo tobankiiba inta dhaawac ma laha tirada iska horeemaadyada dalka ka dhacay sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaa ku dhintay afar qof tirada dhaawacantay waa sagaal qof inta inta inta waxaa ka dhacay afar afar iska horeemaad baa ka dhacay waxaa dhintay sagaal qof waxaa ku dhintay toban iyo toban dhaawac ayaa ku dhaawacmay mudane madaxweyne sanadkan waxyaabaha aanu qabanay xagga muqaadaraadka saddex kun saddex boqol iyo labiyo siddeetan litir oo khamri ah xashiisho waxaanu qabanay toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatan garaam oo nooca xashiishada ah waxaanu qabanay tirada aanu ku qabanay eedaysanayaashu waxa weeye shan iyo afartan qof iyo laba baabuur oo dhammaantood maxkamadda loo geeyey lacagaha been abuurkaa mudane madaxweyne waxaanu ka qabanay saddex milyan afar boqol iyo shan iyo toban lacaa shilinka somalilan loo eekaysiiyey lacagta doolarka waxaanu ka qabanay shan kun toddoba boqol iyo soddon lacagta doolarka ee loo eekaysiiyey lacagta jabuuti ee faranka loo yaqaano laba kun oo faran baanu ka qabanay dhammaantood dadkii lagu qabtay lacagaha oo ka kooban afar iyo toban waxaa lagu jiray maxkamadda awoodda u leh noocyada dembiyaha dalka ka dhaca waxaa ugu badan laba nooc oo kale ah dembiga dadku ka dembiga dadka ka dhanka ah personal criminal sida dilka iskudayga dilka farasaarka dhaawaca safaynka kursiga waxaana ugu badan dhaawacyada dembiyada hantida kadha ka dhanka ah property criminal sida burcad burcadnimada tuugada baabuur khiyaamada baada joojayga dhuldoobka khasaaraha iyo wixii la mid ah celcelisaan dembiyada guud ee dalka ka dhacay sanadkan markaynu celcelisaan u sii qaybino dembiyada sanadkan labada kun iyo sediyo tobanka sanad lix bilood saddex bilood bishii wiiggii maalintii saacaddii iyo minidkii waxay kala noqonayaan sidan sanadkii waxaa ka dhacay laba koob iyo labaatan kun laba boqol iyo sideed toddobaatan lixdii bilood waxaa ka dhacay toban kun lix boqol iyo sagaal iyo soddon saddexdii bilood shan kun saddex boqol sagaal iyo toban bishii kun toddoba boqol saddex iyo toddobaatan wiiggii afar boqol labiyo labaatan maalintii sagaal iyo konton kiis saacaddii laba laba kiis minidkii hal kiis baa ka dhaca taliya